ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekh rashiid ha ka jazaa'i siiyo kelimaadkaas aadka u qiimaha badan ee qiimahooda gaarka ay fahmayaan talabatulcilmigu ee fawaa'ida fara badan ay ku jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha khayr fara badan ha ka siiyo innakana haynagu anfaco kolle waktiga ayaa inahaya waxaan ku wareejinayaa sheekh cabdalla albarbaraawi oo isagu inoo taaban doona firaqaas sheekhu uu inoo tacriifiyey ee uu inoo qeexay ee asbaabta keentayna uu inoo sheegay xilliyadii ay bilaabeenna uu wax inooga sheegay maxay muslimiintu ka dhexleen ma wanaag bay kala kulmeen ma xumaan bay kala kulmeen ma guul bay kala kulmeen ma guuldarray kala kulmeen maxaa laga dhaxlay firaqaas iyo jamaacaadkaas qadiimanna jiray maantana jira maxayse xilligeennan ay dhib ku hayaan ummadda muslimiinta ah sheekh cabdallah ayaan ku wareejinayaa falyatafadal mashkuuran wama'juuran alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alzaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ku noqon maayo arrinta ku saabsan firaqaa horreeyey magacooda wax ka mida uu xusay walaalkeen sheekh rashiid waxaa hadalkaygu se uu ku wareegi doonaa axsaabta iyo jamaacaadka mucaasirka ah aasaaskooda iyo jiritaankooda mafaasidda iyo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha shareecada khilaafsan ee ka dhashay waxaanan sidaa u yeelayaa sida insha allahu tacaala hadalkayga aad ka dhex arki doontaan firaqa faraha badan ee sheekhu uu inoo sheegay qaar ka mida magacyadooda waxaa maanta in badan oo ka mida hoy u ah oo hadhac ay hadhsadaanna xaqiiqatana axdaabta mucaasirkee jirta taana insha allah caddaynteeda waad maqli doontaan wakhtigoo kooban awgee u malayn maayo kelmaddan ama qaybta nadwada ka mid ah inaan ku dhammayn karo dhibaatooyinka ka dhashay samaynta dadka muslimiinta laga dhex sameeyey axsaab iyo ururo diiniya shicaarkii ahalku dhegga dadka marka hore ay tusayaan uu yahay addacwatu ila allahi tabaaraka wa tacaala dadka inay xagga ilaahay ugu yeedhayaan lix qodoboo qura ayaa i qoran inaan ka gaadhsiin doonana ilaahay baa oga hase ahaatee waxaan ballan qaadayaa biidni illaah ama iyadoo coda ama iyadoo qoraala oo faahfaahsan adilladeeda iyo tusaalayaasheedana wadata inaan insha allah si cad u soo bandhigo dhibaatooyinka ka dhashay samaynta axsaabta laga dhex sameeyey islaamka dhexdiisa iyo xumaanaha arrinta noocaasa ka ratibmay aad iyo aad bay u fara badan yihin kelmaddan oo kale in lagu soo koobaano waa adag tahay laakiin insha allah waxaan sheegi doonaa kuwaan isleeyahay way ugu muuqasho badan yihin malaha dadka ku dhegaysanaya ma hadalkan maqli doonaana malaa si cad bay kuula fahmayaan waa wax la taaban karo waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ka dhashay samaynta axsaabta magacay doonayaan hala baxaan amiirkoodu kuu doonaya ha noqdo ha isbadbedelaan annahaa taqdaxu fii ikhlaasi almuntami ilayha xisbiyadu ama qofku xisbi inuu ka mid noqdaa waxa ay dhaawacaysaa qofka ikhlaaskiisa inay arrimihiisu gaar ahaan dacwaddu ilaahay daraaddii inay ka noqoto arrintaasi anuu iskama odhan culimmada islaamka kuwa u waaweyn kuwo ka mida ayaa kutubtooda ku caddeeyey waxaa tusaalehaan ka mida culimmada qodobkaa sheegay sheekhii weynaa waa dhintay ilaaha u naxariistay bakr abu zayd kitaabkiisa la dhahday xukmu lintimaa ila alfiraqi waalaxzaab waljamaacaat alislaamiya waxaa kaloo arrintaa lafteeda xusay inay xisbiyadu qofka ikhlaaskiisa wax u dhimayso iyo acmaashiisu ilaahay daraaddii inay noqoto sheekhii weynaa isaguna waa dhintaye axmed bnu yaxya annajmi kitaabkiisa la idhaahdo almawrid alcadb azulaal fii man tuqida cala aljamaacaat isla markaa kitaabka waxaa aada u ammaanay sheekhana hordhac ugu sameeyey laba sheekhoo labaduba ay nool yihiin maanta oo ka mida culimmada sunnahee waaweyn midkood waa sheekh alfawsaan xafidahu allahu tacaala ka kalena waa sheekh rabiic ibnu haadi almadkhali culimmadaasoo dhammi qodobkaa waa xuseen in xisbinimadu ay sabab u noqoto qofka arrimihiisa dacwadeed inaanay ilaahay daraaddii noqon waayo qofku dadka wuxuu ugu yeedhayaa xisbi waxaanu isku dayayaa dadka xisbigaa xubnaha ka ah inuu farabadiyo qof iskaba toosan oo isagu yeedhmaba aan u baahnayn inuu dadka u yeedho mooyaane ayaa lala fadhiisanaya oo lala xidhiidhaya oo la tarqiib gelinaya waxyaabo xisbiga lagu jeclaysiiyo loo bandhigaya si uu xisbiga uga mid noqdo haada yadcuu ila allah am yadcuu ilaa xisbi qofka sidaa yeelaya ma xagga ilaahay buu dadka ugu yeedhaya mise xisbiguu dadka ugu yeedhaya shakila-aan xisbiguu dadka ugu yeedhaya waxaa xisbiyadu ay sabab u noqotaa qofku shacaa'irtii calaamadihii iyo arrimi waaweynaa ee cibaadaadka ahaa ee ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu faray sida khudbad la jeediyo iyo muxaadaro kitaab la dhigo markas cilmiga lagu bartoo la furo madarasad la aasaaso oo ahayd qofku markuu gudanayo ilaahay daraaddii inuu u guto isagoo aan cidna ku doonahayn cidna aan waxba kaga doonahayn ayaa wuxuu gudanayaa ka waajibaatin xisbiya waajibaad xisbigu uu farayo iyagoo ah wuxuu la mid noqonayaa qofku askariga howlaha qaarkood markuu qabanayo isu arka inuu gudanayo waajibaad caskariya waajibaad askarinimadu ay saarayso ay ku ay farayso ay ku waajibinayso sidaasoo kale ayaa qofku noqonaya hamigiisu wuxuu noqonayaa rafcu raayat alxisb xisbigan calankiisa inuu taago xisbigani mid muuqda uu noqdo oo dad fara badan xubnihiisa ay ku soo biiraan taasi waxay sababaysaa inuu beratamo oo uu tartamo waxay sababaysaa inuu galo tashi fara badan waxay sababaysaa inuu fadhiisto shirar tiro badan waxay sababaysaa inuu qabsado fadhiyo aan la soo koobi karin kulluha liajli rafci raayat alxisb dhammaantoodna wuxuu u samaynayaa xisbiga si kor loogu qaado magiciisuna uu u sarreeyo walihaada waxa u badana lagu hadalayaa waxa weeye xisbi hebel baa inaga dheereeyey dadkiibay kaxaysteen xisbigii baryaan hoosu dhac baa ku jira ama jamaacada ha cabbiraan waa inaynu kor u qaadna inuu dadaallo dadkii hore xisbiga ka tirsanaan jiray waa inaynu hurdada ka soo kicinno si ay xisbiga waxa weeyaan kor ugu qaadaan kuwo cusub waa inaynu u baadi doonno qoladaasi reer hebel la yidhahdo waa xisbi ama jamaaco kale maalinkan maanta waa baylehe oo dad baa laga heli karaa iyagana waa inaynu faganno ujeeddooyinka iyo hadallada noocaasa iyo weedhahaasa in badan shirarka ka soo yeedha wuxuu aada ugu farxayaa xisbigiisu hadday masaajid qolo kale ka qabsadaan ama markas iyo madarasad gacanta ay ku dhigaan waxyaabaha aadka uga naxa waxaa ka mid a qofka xisbiga ahi in jamaaco ama xisbi kale xisbigiisa uu ka sarreeyo aad buu arrintaa uga nacaya uga naxaya majaalku doonayaba ha kaga sarreeyo hadduu kaga sarreeyo goobta dagaalka arrintaasi waa ka naxaya hadduu isagu xukumkii uga horreeyo walow kaa kale haba sheegaye inuu shareecada wax ku xukumaye arrintaa waa ka naxaya ta dagaalka iyo ta siyaasad iyo xukunka ku saabsan labadaba waxaa tusaale inoogu filan markii ay soo baxeen almaxaakim alislaamiya jamaacaadka qaarkood waxay iska dhex arki waayeen hoggaankii maxaakimta dabeetana waa ka fadhiisteen iyagoo hore u hadalhayn jiray inay baadi doonayaan kuna dadaalayaan soo celinta xukunkii shariicada waxaanay ka soo jeesteen dhinaca kale ciddii maxaakimta ay hayeen dowladdii ayay dhabarka saareen sidaan darsigii habeenkii hore ku tilmaamay waana tasaabu noqotay inay kala jabaan afkaba aan ku ballaadhiyo waa jamaacatul-islaax qofkii bayile iyo wasaa'iq doonayo iyo caddaymana waa la hayaa sababtu waa maxay leanna hoggaanka maxaakimta ee taladii gacanta ku dhigay ayaana iyagu ka dhex muuqan xisbiguna dooni maayo in shareeco wax lagu xukumo qura ee waxaa taa u wehelisaa inuu isagu xukumo hadduu isagu xukumi waayo xukumkaasi mid wanaagsan ula muuqan maayo ta dagaalka haddaan tusaale u soo qaato jamaacatu alictisaab iyo jamaacatu shabaab almujaahidiin dagaalka waa ku wada jireen waraaqihii oo caddayna baa la hayaa amiiradoodaoo caddaynaya taa inay qayb weynay ka ahaayeen markii maxaakimta muqdisho laga saaray iyadana waxaa dhacday jamaacatu alictisaab shabaabku markay goonni u baxeen iyaguna jamaaco kaloo dagaalanta inay samaysteen oo aljabhatu alislaamiya waa jamaca taariikhda soo martoon la ilaabahayn oo jamaacatu alictisaam ay lahayd waxaa ka dambeeyey taasi markii ay meesha ka baxday xisbulislaam oo isagana xasan daa'ir aweys oo jamaacatu alictisaam ka tirsanaa madax iyo oday u ahaa maalinna kamay soo hor jeesan maalinna bayaan kamay soo saarin dagaaladii uu bilaabay oo maanta magaalada muqdisho looga yaqaan qaxi xasan daahir kelmad kama aanay odhan dadka lala dagaalamayay ama ku dhimanayay badankooduna muslimiin bay ahaayeen laakiin markii hoggaamintii dagaalka iyo awooddii goobihiisa lagaga xoog roonaaday ee qolo kale oo hoggaankiina waxba uga oggolaan weyday gacanta ay ku dhigeen si cadoo muuqata ayay uga soo horjeesteen taasina waa taa muuqata waayo arrintu waa arrin xisbinimo ku socota ee wax ilaahay daraaddiiya ayaanu arrinku ahayn ma aha dadaalka noocaasa qofku inuu u gelayo inuu arko xisbigiisu inuu yahay ka qudhee xaqa ku taagan taa iyaguwa ma laha jamaacaadka o dhan waa saxsan yihin bay yidhaahdaan hadalladii amiiradooda oo duuban baa lahaya oo jamaacaadka ku matalaya dad guri dhisaaya oo midna saqafkii uu bilaabay midna gidaarada u dhisayo markaa waa iskaashanaya mararka qaarkoodna waxay ku tusaaleeyeen hillaac waxay dha afar hillaac dhexdood laguma qabo marka axsaabtoo dhan waa difaacaan waxaanay tilmaamaan inay saxsan yihiin marka maaha waxyaaba waxaa sababaya inuu axsaabta kale u arko inay manhajkiiyo waddadii rasuulka baalmarsan yihiin xisbigiisuna uu yahay ka quree ku taagan waddadii saxda ahayd hadday sidaa noqon lahayd inuu qofku cudurdaar buu yeelan lahaa oo wuxuu noqon lahaa qof niyo wanaagsan xaqiiqatan haba khaldanaadabe oo ugu yaraan niyadaasi ay waxu tarto ama ay badbaadiso laakiin waxaasoo dhan waxaa loo samaynayaa in xisbiga waxa weeyaan kor loo qaado arrimaha noocaasi aan sheegay qof kasta oo xisbi xubin ka soo noqday si dhaba ayuu u dareemaya waxaa laga yaabaa dadkaan axsaabta soo marin ee aan xubna ka soo noqonin inay hadalkayga u qaataan asaatiiru alawaliin sheeke baralay aan xaqiiqo lahayn laakiin qof kasta oo soo maray xaqiiqadaasi waa mid uu dareemayo oo haddii waxa uu ka toobad keeno ilaahay daraaddii uga tegayna qalbigiisa xagasho ay kaga tagtay waxaa shakilaana walaalayaal arrimahaasi aan sheegay inay qofka ikhlaaskiisa dhaawacayaan haddaanay duminba waayo dadka in loo yeedho xagga ilaahay loogu yeedhaa waxay ka mid tahay cibaadaadka u waaweyn iyo waxyaabaha u qiimaha badan ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado waxaanu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay acmaasha halka laga eegaya inay niyada tahay qof walibana inuu leeyahay wuxuu niyeystay innama alacmaalu bianniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qofka dacwadda dhexdeeda dadaalaya hadduu niyeysto ilaahay daraaddi inuu arrintaa ku cibaadaysto ilaahay ugu dhowaado dadaalkiisuna uu yahay mid ku salaysan manhajkii rasuulka iyo saxaabada wuxuu niyooday buu leeyahy haddii niyadiisu ay tahay inuu xisbi dadkiisa badiyo magiciisana kor uu u qaado waxaa shakila'aanaysna wuxuu niyeystay uunbuu leeyahay mar hadday dacwadu tahay cibaado waxa waajiba an takuuna lilaah laa lilnafsi walaa lilxisb ilaahay daraaddi qofka waa inay ka ahaato waa inaanay ahayn inuu naftiisa wuxu doonayo inay dadku ammaanaan ama dad fara badan oo sacabka u tumaya oo isaga daba jooga inuu helo xisbi awgiina waa inaanu fariidada iyo shaqada dacwada la yidhaahdo aanuu gudanahayn ilaahay baa yidhi wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin diintaa ilaahay loo khaalis yeelayo ayay dacwadu ka mid tahay si gaara ilaahay dacwada isagoo uga hadlaya oo tilmaamaya ikhlaasku laga maarmaan inuu yahay waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiira ana waman ittabacanii wa subxaana allaahi wamaa ana min almushrikiin nebi maxamed baa lala hadlaya iyo qof kastoo muslima oo atbaacdiisa ka mida dadka rumeeye raacay waxaad tidhaa tani waa waddadaydi alislaam adcuu ila allah dadka waxaan ugu yeedhayaa xagga ilaahay laa ilaa nafsii walaa ilaa xisbii naftaydana ugu yeedhi maayo xisbi gaaroo anigu aan leeyahay aan samaystay ama aan ka mid ahayna ugu yeedhi maayo aniga iyo cidday raacdaba saasaanu yeelaynaa wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin u fiirsa aayadda ilaahay wuxuu yidhi adcuu ila allah waxaad tidhaa xagga ilaahay baan dadka ugu yeedhaya mar kalena ilaahay wuxuu yidhi wamaa ana min almushrikiin kuwa mushrikiinta ah ee ikhlaaskooda ay wax ka siiyiin anuu ka mid mayi waxaa labada arrimood baa inugu baraarujinayaa calaa alikhlaasu fi dacwati ila allah qofku markuu dacwad ka shaqaynayo inay arrintaas ilaahay daraaddii ka noqoto faa'iidada noocaasa waxaa kitaabu tawxiid ku sheegay alimaamu almujadid raximahullah marka uu marka uu tilmaamayo masaa'isha iyo faa'iidooyinka uu ka soo saaray baabka adducaau ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wuxuu odhanayaa fiihi masaa'il minha altanbiihu cala alikhlaas baabkaa masaa'il baa ku jirta masaa-isha waxaa ka mid a waxaa lagu baraarujinayaa dadka ducaadda ah ee dacwada ka shaqaynaya inay dacwadooda ilaahay daraaddii ay noqoto adcuu ila allah wamaa ana min almushrikiin lianna katiiran low dacaa ila alxaq fa huwa yadcuu ilaa nafsi waayo in badanoo dadka ka midii isagoo dadka xaq ugu yeedhaya tawxiid buu u sheegayaa ama sunnu u sheegaya ama shay taacaa buu ugu yeedhaya ama kuwa ka soo horjeedkooda ayuu uga digayaa laakiin taas ilaahay daraaddii kama aha yadcuu ilaa nafsihi wuxuu doonayaa dadkaas isaga inay weyneeyaan oo kor ay u qaadaan oo dhexdooda magacuu ku yeesho wuxuu doonayaa inay isaga ka amar qaataan oo atbaacay u ahaadaan askanay u ahaadaan marka maxaa ka maqan qofka isagoo dadkii xaq ugu yeedhaya haddana maxaa ka maqan ikhlaaskii baa ka maqan taasay sabab u noqonaysaa arrinta la yidhaahdo xisbiyadu maha macnaheedu inaan leeyahay qof kastoo xisbi ka midii waa hayru mukhlisa waa la heli karaa dad mukhlisiina oo ilaahay daraaddii ay ka tahay xataa xisbinimadu laakiin waxaan ka warramayaa inay sabab u tahay ikhlaas darrada waxyaabaha dadka ku xambaarana fi dacwati ila allah ikhlaas darro inay sameeyaan kuwa u waaweyn inay ka mid tahay arrinta labaad annaha taqdaxu fii asli litibaac diinta islaamku laba asal bay ku dhisan tahay an laa yucbada ila allah ilaahay mooyo cid kale inaan la caabudin waa ikhlaaskii siday wuxu yeelaysa xisbinimadu waynu tilmaanay asalka labaadna waa an laa yucbad allaha ila bima sharac waa inaan ilaahay lagu caabudin wuxuu sharciyey mooyaane wax kale sida xisbiyadu ikhlaaska ay wuxu yeelayso itibaaca oo a ku dayashada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo iska ilaasho ilaasho iska ilaalinta iyo ka fogaanshaha bidcada waa dhaawacaysaa addacwatu ila allah mar hadday cibaado tahay waxaa waajiba qofku inuu noqdo mid ku gaabsada intii laga soo wariyey ee ka sugnaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada waxaana xaaraana dacwada dhexdeeda in bidco lala yimaado ile waa cibaade sida salaadda aan bidco loogu dari karin dacwada lafteedana bidco laguma dari karo waa inay dacwadu noqoto mid waafaqsan dacwadii nebi maxamed sida ay waajib u tahay salaaddu inay noqoto mid waafaqsan salaaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labadu isku meel bay marayaan salluu kamaa ra'aytumuuni usallii siduu nebi maxamed u yidhi u tukada saan u tukaday ilaahay baa amray inuu yidhaahdo qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacanii itibaaca iyo kudayashada rasuulku dacwadana waa inay ku jirto salaada siday ugu jirto waxaa waajiba in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagaga daydo waxaana xaaraana in nebi maxamed dacwada lagu khilaafo waayo waxaa ka mid a usuusha sugan shareecada dhexdeeda inaan ilaahay lagu caabudin haddii la tukanayo haddii la xajiyo haddii la soomayo iyo haddii dacwad la gudanayaba wuxuu sharciyey waxaan ahayn cid kala daala nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam umay bannaanayn dadka wuxuu isagu doonayo inuu ugu yeedho siduu doonayana inuu ugu baaqo bal waxaa waajib ku ahayd marka uu dacwada gudanayo inuu raaco sharcigii ilaahay ku soo dejiyey ilaahay baa subxaana wa tacaala sidaasi amray yaa ayuha annabiyu inna arsalnaaka shaahida wa mubashiran wa nadiira wa daaciyan ila allahi biidnih wa siraajan muniira nebi maxamed buu ilaahay la hadlaya ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa inuu u waxyoodo nebi maxamed uu soo diray waxaanuu tilmaamayaa ilaahay in loo soo diray si ummadaha markhaati ugu noqdo dadka wanaagsanna uu ugu bushaareeyo kuwa xunna uu ugu digo wa daaciyan ila allahi biidnih ilaahay baa soo diray isagoo daaciya yadcuu ilaa man ila allah ilaahay daraaddii buu dadka ugu yeedhayaa wa calaa ayi kayfiya qaabkeebuu dadka ugu yeedhayaa biidnihi sidii ilaahay uu u fasaxay ee u oggolaaday maha sida isaga la qurux badnaatay ee la wanaagsan xisbiyada waxaa la yidhaahdaa asalkaa itibaaca kudayashada rasuulka dacwada lagaga dayanayo dhinacyo badan bay ka dhaawacday saddex tusaale ayuun baan ka bixinayaa tusaalaha koowaad wuxuu yahay ee taaan ku caddaynayaa annahaa nafsuhaa bidca lam yacadha asadru alawal in muslimiinta xisbi laga dhex sameeyo la leeyahay waa xisbi islaamiya oo amiir u gooniyo leh oo manhaj u gaara leh oo xubno gaara ummaddii islaamka qayb ka ahi ummaddii islaamka kuwo ka mida si gooniyo loogu daray in islaamka laga dhex sameeyo waa bidco waana waxaanay aqoon saddexdii qarni ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam diintoodiiyo waddadooda u ammaanay markuu yihi khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum inay bidco tahay xisbiyadu culamaau lislaam waa caddeeyeen sheekh bakr abu zayd raximah allahu tacaala kitaabkiisa xukmu lintimaa marka uu ka warramayo dhibaatooyinkeeda iyo waxaa xisbinimadu shareecada islaamka ay ku khilaafsan tahay waxa uu ku daraya inay bidco tahay intaas ayaabana sharci darro ugu fillaan lahayn qodob kaloo shareecada ay ku khilaaftay haddaanu jiri lahaynba mar haddii ay bidco tahayna waxba hagaajin mayso waayo wuxuu uhi imaamu maalik raximahu allah walaa yuslixu aakhira hadihi alumma ila maa aslaxa awalaha ummaddan inteeda dambe waxaa hagaajin kara uun wixii inteedii hore hagaajiyey qaybteeda hore wixii ay ku hagaagtay waxaa hadalkaa hadal aan ka dhicin oo dacwada ku saabsan yidhi alimaam ibnu baaz raximahu llah qaala waman araada islaaxa almujtamaca alislaami aw islaaxa almujtamacaati alukhraa fi hadihi addunya bigayri alطariiqi walwasaa'ili walcawaamil alatii salaxa biha alawaluun faqad halita wa qaala hayra alxaq qofka doona buu yihi mujtamaca islaamka iyo kuwa kale gaaladaba adduunyadan inta la joogo inuu ku hagaajiyo ku toosiyo waddadii iyo asbaabihii iyo arrimihii ummaddan qaybteedii hore ay ku hagaageen waa khaldan yahay qofkaas waxaan xaq ahayna mid ku hadla weeye sheekh fawsaan xafidahu allahu tacaala isna waxaa la weydiiyey wasaaisha dacwada yacnaa dacwadu ma tawqiifi ba oo nusuusta iyo adiladu intay sheegtay ayuunbaa lagu gaabsanaya mise manhajka dacwadu waa shay iska ijtihaadi ah algaa maanta inaynu ka maqalno idaacadaha wadaadda leh dacwadu waa shay iska ijtihaadi ah la dacwadu maaha ijtihaadi manhaju dacwo waa tawqiifi nebi maxamed intuu ku joojiyaa lagu joojinaya wuxuu dadka ugu yeedhay baa loogu yeedhaya siduu ugu yeedhayna waa loogu yeedhaya siduu u kala horraysiiyeyna waa loogu kala waa loogu kala horraysiinaya waman khaalafa dalika faqad ibtadaca fi dacwati ila allahi tabaaraka wa tacala qofka taa khilaafaana waa qof shay bidcaa ku soo daray diinta ilaah oo dacwaddu ay ka mid tahay sheekh fawsan wuxuu yidhi dacwatu ila allahi tawqiifiya cala maa jaa bihi arasuul nasiiru fiiha cala khatawaati arasuul addacwatu ila allah waa mid nusuustu intay sheegtay aan la dhaafahayn waxaynu ku soconaynaa tallaabooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wadalika kama fii qowlihi tacaala qul hadihi sabiilii adcu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacanii laa budda min itibaaci arasuul fi اdacwati wa minhaajiha wa khatawaatiha wa kayfa daca annaas waa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu raaco lagaga dayo dacwada lafteeda manhajkeeda tallaabooyinkeeda siduu dadka ugu baaqay rususha oo dhammina wuxuu sheekhu tilmaamay inay tawxiid ka bilaabeen kadibna dadka ay bareen axkaam ashariica markaasuu yidhi amaa annana na'tii bituruqin jadiida wanaquulu haadihi min turuqi dacwa hada laa yaslux haddaynu nala nimaadno waddooyin cusub oo nidhaahno waddooyinka dacwada loo gutaabay ka mid yihiin taasi ma wastax noqon mayso walaa yuslixu aakhira hadi lumma ilaa ma aslaxa awalaha u fiirso hadalka alimaamu maalik iyo hadalka ibnu baaz iyo hadalka alcallaamatu alfawsaan sida ay masaladaasi isugu waafaqsan yihiin wejiga labaad ee bidcanimadeeda ay ku muuqanaysaa waxa weeye waxa axsaabtu ay samaysteen mid waliba manhaj u gooniya oo iyagu ay la soo darriyeen waa manaahij khilaafsan ama wax badan ku khilaafsan manhajkiiyo waddadii rasuulka fi dacwati ila allah waxaanan taa ku caddaynayaa nebi maxamed wuxuu dacwada ka bilaabay tawxiid mana joojina dacwa ila tawxiid ilaa uu geeriyoodo ilaahay nafta oo ka qabto maalinna ma joojin maalinuu nabad haystay iyo maalin xaalad baqa uu ku jiray maalin ciidankiisa qaar ka mida ay jabeen iyo maalin cadowga uu ka gacan sarreeyey maalintuu godka ku jiray iyo maalintuu atbaacdiisii axbaabtiisii iyo ansaartiisii dhex joogay magaalada madiina maalintii naftu ay ka baxaysay sakaraatulmowtku wahayey ma joojin dadka inuu tawxiid ugu baaqo oo caqiidadooda uu saxo waxaa ka mid a haddaba axsaabta kuwa tawxiidka dhinaciisaba aan eegin masaajidadooda kutubu tawxiid mamnuuc bay ka tahay waayo waxay aaminsan yihiin inay dadka kala kaxaynayso walihaada waa in la yska dayo caqiidada aan laga hadal waxaa ka mid a kuwo afkooda ka haysta ka hadalka bidcada xirsan cala alatbaac iyagoo ku dadaalaya dadkan atbaacdooda xisbiga ka mid a maadaama ay isku jiraan haddii bidcada la naqdiyo laga hadlo xisbigiibaa kooxo dhammi ay ka go'ayaan marka waxbay kala geynaysaa aynugu soo hadal qaadina nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam khudbad kaste oo uu khudbadeeyo bidcada ayuu dadka uga digi jiray wa sharu lumuuri muxdathaatuhaa buu odhan jiray marka bal ka warran iskala dhig manhajka khudbad kasta odhanaya wa sharu lumuuri muxdathaatuha maaha kalimaad tuqaalu cala lisaan ee maqsuudkeeda iyo macnaheeda ay fahmayaan dadka uula hadlaya waa kelimaad maqsuudkeeda iyo macnaheeda ay fahmayaan dadka uula hadlaya iyo cidda bidca ka hadalkeedaba iska ilaalinaysa fadlan can iraddi cala ahli lbidca ahlulbidca in la raddiya hadalkeedaba daa sida aynu tilmaami doonno qorshaha iyo manhajka taasi kuma jirto waxaa ka mid ah jamaacaadka iyo axdaabta maanta waxa weeyaan jira kuwo aada uga fogaaday cidda xaqa baalmartay inay radiyaan oo xaalkooda ay caddeeyaan jamcan lilumma bizacmi wuxuu qaacido ka dhigtay mise inaga inagu masaa'isha khilaafaadka ma gallo ma ilaahay baa sidaa yidhi ilaahay ma odhan fain tanaasactum fii shay farudduuhu ila allahi waalrasuul hada huwa manhaj nabiyi calayhi isalaatu wasalaam wixii laysku khilaafo in kitaabka iyo sunnaha loo celiyo in laga aamuso maahe dabeetana wixii xaqa la qaatoo la raaco oo la difaaco wixii baatilana laga fogaado laga dheeraado dadkana looga digo manhajkaa dhan ee alraddu cala almukhaalif waa aslu min usuuli ilislaam ayay faraha ka qaadeen cidda wax radidana dadka waa u fool xumeeyaan waxaadhan iska ilaali kuwaas waxbay caayaan ama muslimiinta ayay wax ka sheegaane waa ciddii u taagnayd xiraasatu lmilla waaddabu can isunna ilaalinta milladii nebi maxamed lagu soo dejiyey iyo difaacitaanka sunnadii rasuulka calayh isalatu wasalaam waxaa ka mida minhum man huwa saaxibu cubuudiyati muqayada horena waan u tilmaamay jacalu lqur'aana wasunnata cidiin qur-aankii iyo sunnihii baa la qaybsaday midba qayb ka mida ayuu yidhi anuu qaybtaas ayaan xoogga saaraya saxaanu arka waxaa magahaateen hadduu leeyahay kuwa kale idinkuna qaybtiinaa ku qayba laakiin isagu qaybta uu ka shaqaynayo muu arkaa inay tahay qaybta waajibka ay tahay in laga shaqeeyo una mudan in laga shaqeeyo kuwa kalena wuxuu u arkaa inaanay wax macnaa samaynahayn waxaanay qabanayaan niman iska daaliya inay yihiin laba nin baa habeen gurigayga igu yimi waxay igu idhaahdeen waxaanu doonaynaa hadal dheel baana dhex mariya munaaqashaad na raacoo gaalkacya noo raac waxaad u baxdaa addacwa ila allah tabliiq raac waxahi maxaad doonaysaa halkaa maxaan ka doonaa dad baad waxu soo sheegaysa waxaan kuuhi ma aragtaan waddadan gurigayga ku xigta taariku salaad baa afkaa ka taagan baan ku masaajidkaa laga eedaamaya aan tegin ka warrama haddaan safarkaa iska daayo kuwan aan u tago aan u sheego salaadda hadalka noocaasi maa cajabahu waxadhan maya bixitaanka wax kalaa la socdoo dheeraada adiga laftaada ayaa ka faa'iidaya waa manhaj isagu uu dejistay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu inaamo oo ilaahayna uu ku soo dejiyay alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar meel kasta aad joogto iyo xilli kasta waxa weeyaan aad joogto sidan hor u sheegnay qaar jihaad bay u tacasubeen qaar waxay siyaasaad mid walibana ka kale si muuqata in yar si qarsoonna in fara badan ayuu dariiqadiisaasi u caaya waxa weeyaan uu uga digaya yacni waxay u tacasubayaan fariida mucayana ama jus islaamkii ka mida tii kalena waa ka fogaanayaan waxaana waajiba dacwa ila allah in la ogaado inay tahay baabun min abwaabi iddiin bal tashmalu kullahu islaamka oo dhan bay koobsanaysaa kuma bannaanaya tira inuu qof kastoon arka salaadun baan u sheegaya tawxiidka ka horran maya manhajkayga kuma jirto inan baa wuxuu yidhi qolaan raacay oo meel heblaayo markaanu marayno luuq markaanu marayno ayaan waxaan u bilaabay buu ihi kitaabka lana nawaaqid lislaam waa kitaab muhima wuxuu ka warramayaa waxa qofka islaamnimadiisu ay ku burto oo dee ay waajib tahay inuu iska barto si uu isaga ilaaliyo dabeetana waxaa laygu idhi jooji war maxaa dhacay kitaab baan dhigayaa maya kani manhajkeenna innaga maahee waa manhaj jamaaco kale wallahi isagaa ii sheegay ninkii qadiyadaasi la kulantay cid iga soo warisay ma jirto waa manhaj jamaaco kale nawaaqid lislaam waa manhaj jamaaco kale yacnaa kullu jamaaca laha manhajun mucayan jamaaco kasta manhaj gooniya bay leedahay ilaahay wuxuuhi udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana dadka waxaad ugu yeedhaa waddada rabbiga waddada rabbigaa waate waa diintii oo dhan weeye oo tawxiidku u horeeyo sharaa'icu lislaam say u kala waaweynta waxa weyaan ugu soo xigto manaahijtaasoo dhan ee midba qayb islaamkii ka mid oo u tacasubay waxa shakilaana inay khilaafsantay manhajkii rasuulka fatakunu min almuxdathaat alatii xadara minha rasuulu ullah waxay markaa ka mid noqonaysaa waxyaabaha dadku ay la soo darriyeen ee rasuulku uu ka digay ee bidcana uu ku magacaabo uhi wa iyaakum wa muxdathaati alumuur fa ina kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala waxaanay noqonaysaa marduuda calaa ahliha mid ehelkeeda in lagu radiyo mudan oo aan laga aqbalin waayo nebi maxamed baa yidhi man camila camal laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun wejiga saddexaad ee bidcanimadeedu ay ku muuqanaysaa waa kii aan hore u tilmaamay fi lmuqadima hordhaca markaan ka warramayay wa haadihi alaxzaab almucaasira taxtawi alfiraqa albidciya wa tu'wiiha waxaa ku jira oo u hoyda gudaheeda firaq iminka laydiin sheegayo khawaarijtii baa ku dhex jirta oo rawaafidii baa ku dhex jirta shiicada aha oo suufiyadii baa ka dhex buuxda oo ashcariyadii baa dhex fadhida wahaakada muctasiladii hadalkeedaba daah kuwan ayay ku dhex jiraan iwaabay ku sameeyeenu waa soo hoysteen firaqan iyo axsaabtani waayo axsaabtani waxay tuureen alfawaariq aljaliya bayna ahli sunnati wa ahli lbidca wixii si cad u kala geyn lahaa ee dadka u kala muujin lahaa ahlu sunnaha iyo ahlulbidcaha waxaad arkaysaa xisbi mucdamu alcaqaa'id albaatila aad ka dhex helaysa haddaad tira baadi doon meel kaleba tegi mayn sida xisbigan unbaad ka dhex baanbaysanaysa bidacii iyo caqaa'idkii baatilka ahaa badankoodii baa ku dhex jira iyo manaahijtii munxarifka ahaa waayo maxaa kuu markhaatiyabad odhan doontaa waaqaca marka laga yimaado iyo dadka la garanaya ee caqaa'idka iskhilaafsan aaminsane ku dhex jira amiiradoodii u horreeyey ayaa midna qaaciduu u dejiyey midna hadal buu isagoo khudbadaynaya ay ku camal faleen wuxuu yidhi jamaacatu alikhwaan almuslimiin laysat didda ayi caqiidati min alcaqaa'id walaa ayi taa'ifa min altawaa'if kutub alikhwaan almuslimiin buu ku qoran yahay oo indhahayga aan kaga akhriyey jamaacatu alikhwaan almuslimiin caqiide ay ka soo hor jeedaa ma jirto daa'ifo iyo koox ay ka soo hor jeedaana ma jirto markaasuu weliba tusaale sameeye wuxuu yidhi hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel saddex nin intuu sheegay oo aqbaata waa kiristaanka masar ayaa noogu jiraba allajnat alculya wallahi hada mawjuud fii kutubihim kitaab xataa ka soo naqliyo biwaasita kamaan akhriyo kutubtooda lafteeda ayaan ka akhriyey haddii loo baahdana waan soo dhigi karaa waraa kitaabkaaga keen waan hor keeni karaa dadka waxay ku camal falaan qaacidada odhanaysa natacaawan fiima atafaqna wayacduru bacduna bacdan fiima ikhtalafna fiih wixii aynu isku waafaqnana aynu ku wada shaqayno wixii aynu isku khilaafnana iyo inaan isku qabsana aynu isu cudur daarno hadda lama kala qaadqaadinoo masaa'isha ijtihaadiga ee daliil aanu ku caddayn xataa lama odhan waxii aynu isku khilaafno aynu isugu cudur daarno innagoo ilaalinayna waxa weeyaan midnimadeenna midnimada xisbiga in la ilaaliyo ayaa noqotay mid ka horraysa shareecadii in la ilaaliyo oo caqaa'idda baatilkaa in laga hufo lagu dadaalo oo meesha laga saaro oo bidaca lala dagaalamo arrinta noocaas oo ah inay xisbigii isugu imanayaan dad kale caqaa'id iyo manaahij duwan waxa ay daliil iyo calaamad u tahay haadihi alulfa waa daliilun calaa inxiraafin akiid leexasho weliba fog oo waddadii nebiga ee saxaabada laga leexday ayay calaamad u tahay waayo qofku hadduu aaminsanya caqiidata anabiyi waasaxaaba suurtagal maaha inuu la saayiro caqaa'idka kaloo indhaha uu ka laabto uu idha wayacduru bacduna bacdan fiima ikhtalafna fiih inuu bidaca heshiis iskala ahaadaa suurtagal kama aha hada mima laa yumkin wa bilmunaasaba hargaysa nin jooga wadaaddadeeda ka mid ah ayaa iyadoo inan su-aal u weydiinayo oo aan leeya waa bidco ayuu halkaa soo maray dhinaca iyaga waxoogee markuu sii socday buu soo noqday markaasaa wuxuu uhi baashii bidca la odhan jiray weli ma ishaysaa markaasaan ku uhi haa weli waa ishaynaa isuu uhi allaa yuciinukum intuu qoslay isaga bidcada isma hayaan kelimatu bidca soo hadalqaadkeeda ayaa dhibaya waxaan ku idhi ilaa intaanu ka dhimayna bidco waa ishaynaa siday nebi maxamed isu hayeen waa nebi maxamed baa mar walba ka hadlaya wa iyaakum muxdathaati alumuur wa sharu lumuuri muxdathaatuha arrintaa ulfadu inay tusinayso iyo saaxiibtinimada noocaasa iyo isu dhowaanshahaas aan iyadoo caqiide iyo manhaj laleeya waa la ysku khilaafsan yahay haddana aan waxba la kala lahayni inay inxiraaf tusinayso waxaa sheegay dadkii hore wanaagsanaa cabdullaahi ibn mascuud wuxu uhi ictabiruu nnaasa biakhdaanihim فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه رواه ابن أبي شيبة ذاتك هداد دون السنة ميزانتان وحد كم ميزانتان عدة صاحب ليه وهي صورة قلمها قفك إنه صيها صورة صاحبه قف عجبية مويانا متكلم هذا ما لا يمكن أوزاعنا وحر من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته رواه ابن بطة في الإبانة كبدعدي سنة قرية وحانا قر سومهين عدة بدعدي سوأي لصاحب سيسير رفيق أي كلادك نقم قر سومي وحي سلف قار كل أولن شرين بل إنن كيساك وحامسي وصاحب كيك وحامسي مركا واضي قاندونتا لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي محمد بن عبيد الله الغلابي وحوري كان يقال يتكاتب أهل الأهواء كل شيء الأهواء وحو البواقر تنكران إلا التآلف والصحبة لكن صاحب تنمى كذا حيسا يسو دواشا قلوب تولا مقرن كران ابن بطة يكوري في الإبانة صدح ذا وكيبا وحي عبدين أيام إنay tahay xisbiyadu bidco ilaahayna subxaana wa tacaala waa ka badbaadiyey addacwa salafiya xisbina ma haastaynu sheegnay wa manhajka nebi maxamed iyo saxaabada mana aha mid diinta qayb ka mida ku gaabsatay inta kalena ka tacasubta ee waxay ku celcelinayaan yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa mana aha dacwad ahlu shirki iyo ahlulbidac ay dhex mushaaxayaan wa dacwatu tasfiya ودعوة ذاتك صفين سعقائد كودة هي مناهج تودة هي دروق دودة وعاني تاسع علامة تهي أنها دعوة النبي والصحابة انت مدى فنكرو وقتك أوقي إن شاء الله مناسبات كلا أيام كل شيء دونا مفاسدك كلا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد